فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada caawa oo ah habeennimo khamiis ay soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay lixii tobanka bisha dulxaja sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarkada shabaabulmujaahidiin oo toddobaadkii labaad gacanta ku haya deegaanka ceelhareeri ee wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sawiradii ugu horeeyey ee halkaasi laga soo qaaday wixii ka muuqanaya ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa dowladda federaalka oo soo kordhisay canshuuro hor leh oo laga qaadayo dadka shaqaysta ee mushaarka bilaha ah qaata barsentejka laga qaadi doono dakhligaasi iyo saamaynta ka dhalatay markii ay dowladda federaalka shaacisay ayaad maqli doontaan tiro ka tirsan ciidanka bangaraaf ee uu ku shaqaysto maraykanka oo lagu dilay qarax ka dhacay duleedka degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe gaari ciidanna looga gubay faahfaahin ayaa dhacdadaasi ka maqli doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada inta uu socdo sidoo kale caawa waxaan idinkugu soo gudbi doonnaa warbixin cusub oo daaha ka rogtay in diinta islaamka noqotay tan ugu badan ee lagu biiro halka diinta nasaaradana ay noqotay tan ugu badan ee laga baxo banabaxyo gilgilay suuraddii khiyaaliga aheyd ee maraykanka oo ka socda dalkaas iyo magaalooyinka qaar oo isku beddelay xeryo ciidan maxaannu ka ognahay xaaladda dhabta ah ee ka taagan gobolka kaliforniya ee dalka maraykanka falanqayn ku aadan dabka ka holcaya maraykanka ayaad caawa barnaamijka uga baga doontaan barnaamijka inta uu sidoo kale socdo caawa qodobadaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose oo xalisay khilaaf uu dhiig ku daatay oo ka dhexeeyey beelaha biimaal iyo shiikhal bayaan laga soo saaray kulankii heshiiska iyo salaadiinta beelahaasi ayaad caawa dhuuxa ku maqli doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo weerar afka ah ku qaaday xasan sheikh iyo wasiirkiisa gaashaandhigga kuna eedeeyey siyaasad xumo iyo munaafiqnimo jesow oo mikrofon la daba taagan madaxda dowladda federaalka ayaad caawa barnaamijka sidoo kale kuu maqli doontaan waxaan caawa barnaamijka ka marnayn xubnihii taxanaha ahaa ee wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ah iyo tii faa'iidada caafimaadka waa mar kale iyo dhuuxa
سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal aynu mar kale dib idin xusuusino taariikhda hijiriyada waa lixii tobanka bisha dulxaja sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ciidamada xarkada shabaabulmujaahidiin ayaa toddobaadkii labaad waxa ay gacanta ku hayaan deegaanka ceelhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kaasi oo dhaca duleedka ah magaalada muuqokori deegaankan ayaa laba toddobaad ka hor waxay ciidanka xarkada shabaabulmujaahidiin kala wareegeen askarta dowladda federaalka in ka badan toban sawir oo lagu faafiyey baraha internetka ayaa waxaa lagu arkayaa ciidanka xarkada shabaabulmujaahidiin oo gacanta ku haya deegaanka ceelhareeri sidoo kalena howlgallo amni ka sameynaya waxaa sidoo kale sawirada lagu arkayaa meydadka ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo lagu laayay dagaalla halkaasi ka dhacay sawirada waxaa ku jira ceelkii uu deegaanka caan ku ahaa iyo sidoo kale dhismayaasha kala duwan ee deegaanka waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad maqlaysaan markaana war inaga soo gaaraya dhanka iyo magaalada muqdisho ciidanka xarkada shabaabulmujaahidiin ayaa dhowaan waxa ay duleedka magaalada muqdisho ku khaarijiyeen askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo yaqaano boolis militaro ayaa waxaa lagu khaarijiyey weerar qarax ah oo ciidanka xarakada shabaabulmujaahidiin caawa ay ka fuliyeen xaafadda tabeelaha shi ibraahim ee duleedka muqdisho halka qaraxaasina lagu dhaawacay hal askari kale
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag hordhow wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaad maqli doontaan balse aynu ka horumarino waxaa gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan duleedka magaalada cadale lagu dilay tiro askarta bangaraaf ee uu ku shaqaysto maraykanka qarax ay imaantay ciidanka mujaahidiinta al-shabaab waxa ay kula beegsadeen askarta bangaraaf duleedka degmada cadale ee shabeellaha dhexe waxaana qaraxaasi lagu gubay gaari cabdibilaa ah oo ay la socdeen ciidanka bangaraaf ee uu ku shaqaysto maraykanka gaarigii ayaa halkaasi ku basbeelay waxaana la xaqiijiyey in saddex askari oo ka mid a ciidankaasi ay ku dhinteen
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad maqlaysaan qodobo xiise leh ayaa idinku soo maqan balse aynu ka horumarino markaan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise waad mahadsan tahay haatanna wararka caalamka dhegaystayaal kooxaha muqaawamada ee reer falastiin ayaa kamin qorshaysan la egtay ciidamo yuhuud ah oo ku sugnaa koonfurta magaalada khanyunis ee khidaaca khaza sida ay tilmaamayaan wararka ka imaanaya xayndaabka khaza dagaalyahanno ka tirsan kooxaha wax iska caabinta ee reer falastiin ayaa gelinkii hore ee maanta weerar dhabagal ah u dhigay ciidamo yuhuud ah xilli ay dhaqdhaqaaq ka wadeen koonfurta magaalada khanyunis kamiinkan oo ku bilowday gantaalada garbaha laga tuuro oo ay ku xigeen ciidamo si toos ah u wajahay askarta yuhuudda ayaa waxaa lagu gubay gaari gaashaaman oo ay ka buuxeen ciidamo yuhuud ah iyadoona sidoo kale lagu burburiyey gaari cagaf ah oo ciidanka hor socday khasaare xooggan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa haleelay ciidamada yuhuudda ah ee ku dhacay weerarka kamiinka ah walow aysan ilaa iyo hadda wararka tilmaamin xaddiga uu la eg yahay khasaaraha nafeed ee ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey weerarka shabakadda wararka ee qudus oo soo xiganaysa ilo xogeed ku sugan khanyunis ayaa sheegtay in diyaaradaha nuuca qomaatiga u kaca ay ku soo degtay koonfurta khanyunis iyadoo halkaasi ka daabushay ciidamo dhaawac ah iyo meydadka askarta ciidamada yuhuudda loogu dilay weerarkaasi kamiinka ah ee ay la beegsadeen kooxaha muqaawamada ee reer falastiin ugu dambayntii ciidamada liibiya ee khaliifa xaftar ayaa ku biiray dagaalka sokeeye ee ka holcaya dalka suudaan taliskii ciidamada rasmiga ah ee dalka suudaan ayaa shaaca ka qaaday in dagaalka ay kula jiraan kooxaha r s f ay ku soo biireen ciidamada liibiya ee uu hogaamiyo dagaal oogaha lagu magacaabo khaliifa xaftar afhayeen u hadlay suudaan ayaa sidoo kale sheegay in kusoo biiritaanka ciidamada khaliifa xaftar ee dagaalka suudaan iyo in ay ka barbar dagaalamaan maleeshiyaadka r s f ay sii dabadheeranayso dadaalada lagu doonayo in dalka loogu sifeeyo maleeshiyaadka r s f ee uu hogaamiyo dagaal oogaha moxamed xamdaan ciidamada uu hogaamiyo jenaraal khaliifa xaftar ayaa ka mid ah ciidamada calooshood ushaqaystayaasha ah ee ay ku adeegato imaaraadka oo qayb ka ah dowladaha horinaya colaadda suudaan iyadoona taakulada iyo taageeradaba la garab taagan maleeshiyaadka r s f waxaana la rumaysan yahay in imaaraadka ka dambeeyo in ay ciidamada xaftar ku soo biiraan dagaalka suudaan wararkii caalamkana dhegaystayaal waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag maxaynu dhegaystayaal ka ognahay xaaladda dhabta ah ee haatan ka taagan gobolka californiya ee dalka maraykanka iyadoona halkaasi uu dab ka holcayo qaar ka mid ah magaalooyinka waddankaasi ayaa isku beddelay xeryo ciidan warbaahinta caalamka ayaana indhaha ku haysa falanqayn qodobkaasi ku aadan waxaa inoo soo jeedinayaa waryaheena salmaan axmed aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdisamed cabdulaahi maalmihii lasoo dhaafay gobolka californiya ee dalka maraykanka waxaa ka socday banaabaxyo xooggan oo ay dhigayaan dadweyne caraysan kuwaasoo markii dambe isku bedelay gacanka hadal dhex maray dadka shacabka ee banaabaxyada dhigaya iyo ciidanka ee booliiska wadanka ee maraykanka gaar ahaan ee gobolka californiya magaalada los angeles oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka maraykanka ayay dibadbaxyada iyo banaanbaxyada xoogani ka socdaan waxaana dadka banaanbaxyadan dhigaya ay kasoo horjeedaan go-aan tarxiilid ah oo horey uga soo baxay madaxweynaha maraykanka donald trump kaasoo uu ku doonayo in gobolkaas iyo guud ahaan maraykankaba uu kaga saaro dad uu ku tilmaamay inay yihiin soo galooti aan sharci ku iman dalka maraykanka sidaas darteed dadka halkaasi ku dhaqan ayaa diidan ee go-aanka trump kuna tilmaamaya inuu yahay mid sharci darro ah waxaana ay sheegeen inaanay waxba u yaraysan doonin fashilinta qorshaha trump iyo damaciisa la xiriira inuu gobolka california iyo guud ahaan maraykanka ka saaro dadka uu soogolootiga ugu yeeray dadka banaanbaxyada dhigaya oo aad u fara badan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay la wareegeen ama ay hareereeyeen xarun lagu hayo dad uu donald trump ku sheegay inay yihiin kuwo sharci darro kusoo galay ee dalka maraykanka waxaana ujeedkooda uu yahay sida muuqata inay xoog ku furtaan dadka halkaasi lagu hayo oo qorshaha trump uu yahay in laga tarxiilo dalka banaanbaxyadan waxay soconayaan maalinkii saddexaad oo xiriir ah waxaana u bilaabanaya maalinkii afaraad ee sida muuqata booliiska gobolka iyo dadka amerikaanka ee dibadbaxyada dhigaya ayaana gacmaha iskula tegey oo meelaha qaar ku dagaalamaya ee sida muuqaalada warbaahinta ay soo bandhigayso ee lagu arki karo meelaha qaar ee ciidanka booliiska dhaawacyo ayaa soo gaaray sida warbaahinta ay ku waramayaan dhaawacyadaas oo ah kuwo kala duwan waxaana xiisada ka taagan gobolka california gaar ahaan magaalada los angeles ay hadda ku bahday qeybo badan oo ka tirsan magaalooyinka dalka maraykanka halkaasoo iyagana laga soo sheegayo inay ka dhacayaan dibadbaxyo xoogan oo ay dhigayaan dadweyne ka caraysan go-aanka trump uu ku doonayo inuu maraykanka kaga musaafuriyo ama kaga tarxiilo dad uu sheegay inay yihiin soogalooti aan sharci ku iman dalka maraykanka magaalada los angeles oo kale markaan si gaara uga hadalno waxaa lagu soo waramayaa in amnigii magaalada uu faraha ka baxay ciidanka booliiskana ay howlgabeen oo ay shaqadoodii gudan la-yihiin maadaama dhowr maalmood oo xiriir ah ay banaanbaxyadu socdaan ciidanka booliiskana ay xaalad dhafar iyo soo jeed ah galeen meelaha qaar waxaa lagu soo waramayaa sida warbaahintuba ay soo bandhigeen muuqaal ahaana loo arkay iyadoo dad aad u fara badan oo amerikaan ah ay boobayaan xarumihii ganacsiga oo dadkii lahaa ay isaga tageen sababo ku aadan cabsi xagga amniga ah oo la soo daristay marka kaamerooyinka warbaahinta ayaa soo bandhigayey dadweyne aad u fara badan oo amerikaan ah oo boobaya xarumihii ganacsiga islamarkaana qof waliba uu qaadanayo wixii uu awoodo tani waxay soo bandhigtay wejiga dhabta ah ee dadka amerikaanka ah oo warbaahintu ay inta badan ku dadaasho inay ka dhigto inay yihiin dad horumarsan nidaamka iyo kala dambeynta ilaaliya shuruucda iyo waxyaabaha iyagu ay ku dhaqmaanna u hogaansamaa suuradahan iyo sawiradan iyo muuqaaladan sawirkaa ka duwan ayay dabcan bixinayaan oo shacabkii maraykanka ayaa la arkaya iyadoo ay dhexdooda isdhacayaan marka waxaa la isweydiin karaa haddii dadka amerikaanka ah iyadoo booliiskii uu joogo ay sidan wax u dhacayaan islamarkaana dhexdooda isku boobayaan maxay samayn lahaayeen haddii tusaale ahaan maraykanka dhowr saacadood oo xiriir ay korontada ka danto tusaale ahaan ama ciidanka ammaanka aanay dhowr saacadood oo xiriir ah waxba qaban tani marka waxay muujinaysaa inaanay jirin qiyam iyo dadnimo uu shacabka maraykanka ilaashado oo ay yihiin dad ka maran akhlaaqda waxaa sidoo kale la yaab leh in meelaha qaar si gaara magaalada los angeles lagu arkayey iyadoo dadka amerikaanka ay gubayeen calanka maraykanka calankii ka dhexeeyey maraykanka xitaa waxaa muuqanaysa inaanay shacabka amerikaanka wala iyo jacayl aanay u haynin oo sidan fudud ay dab u qabadsiinayaan ee dadka amerikaanka ah tanina waa suurad kaleo iyadana ka tarjumaysa in shacabka maraykanka uu yahay shacab xoog iyo awood la isugu hayo oo aanu ahayn shacab leh qiyam iyo waxyaabo ka dhexeeya oo ilaashadaan islamarkaana u leh micno gaar ah oo waxay ahayd ugu yaraan haddii xitaa dadka amerikaanka ah ay ka soo horjeedaan oo keliya ciidanka booliiska inay ugu yaraan dhowrtaan calankii ay midaynayay oo ay lahaayeen hase yeeshee sida muuqata dad badan oo amerikaan ah ayaan u arkin in calankaas uu yahay mid iyaga matala haddii aan u imaano siyaasiyan qadiyada ka socota gobolka california gaar ahaan magaalada los angeles ee dibadbaxyada ay dhigayaan dadka caraysan waxay dhalisay khilaaf xoogan inuu soo kala dhex galo donald trump madaxweynaha maraykanka iyo maamulka gobolka california trump oo hadalladiisu ay badan yihiin inta badanna warbaahinta wuxuu raba ka sheega ayaa markii ay bilowdeen kacdoonadan ka soconaya iyo baraamaxyadan ka dhacaya ee gobolka california wuxuu tilmaamay in ciidanka militariga maraykanka ee mariniska loo yaqaano uu geyn doono gobolka islamarkaana ay tallaab ka qaadi doonaan sida uu tilmaamay kuwa sharci darrada kusoo galay dalka ee ka soo duulay dibadda sida uu hadalka u dhigay durbaba wasaaradda dagaalka ee maraykanka waxay ficil u bedeshay hanjabaadii trump ee toddoba boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka militariga maraykanka ayaana la geeyey ee gobolka california gaar ahaan magaalada los angeles kuwaasoo la sheegay inay dib u soo celinayaan kala dambeynta iyo maamulka laakiin maamulka california ayaa si aad ah uga hor hor yimid tallaabadan iyagoona ciidanka halkaasi la keenay ku tilmaamay inay yihiin kuwo sharci darro ah islamarkaana ka qayb qaadanaya inay xaaladdu kasii darto boqolaalka askari amerikaanka ah ayuu gudoomiyaha gobolka california sheegay inay ku dayacan yihiin laamiyada islamarkaana aanu trump soo siinin raashiin iyo biyo ay isticmaalaan sida uu hadalka u dhigay isagoona ku eedeeyey donald trump in qadiyadan uu uga faa'iidaysanayo danihiisa guracan ee gaarka u sida uu hadalka u dhigay ciidanka maraykanka ayaa la arkayay iyagoo daadsan laamiyada magaalada los angeles islamarkaana wadooyinka dhexdooda hurdaya taas oo muujinaysa dayaca iyo xaaladda adag ay halkaasi ay ku wajahayaan meelaha qaar waxaa la arkaya warbaahintu soo bandhigaysa gawaarida dagaalka ee maraykanka ee gaashaaman oo laamiyada taagan islamarkaana ay dadka shacabka tuuriyeynayaan meelaha qaarna gawaari ayaa la gubay oo ay dad shacaba leeyihiin marka xaalad runtii jahwareer ah oo loo badinayo inay kasii darto mooye inaanay kasoo rayn doonin ayaa hadda ka taagan dalka maraykanka gaar ahaan magaalooyin dhaca gobolka california magaalooyin qaar oo gobollo kala dhacana dabcan banaanbaxyadu waa ay gaareen inkastoo xadiga ay leeyihiin kuwa los angeles ka soconaya aanay lahayn gudoomiyaha gobolka california wuxuu goordhow isagoo hadlayay tilmaamay in xisaar ama go-doon military lagu soo rogay gobolka taasina aanay ahayn wax la qaadan karo isagoona ku hanjabay in qadiyadan uu la tiigsan doono garsoorka dalka maraykanka sida uu hadalka u dhigay trump warkiisa waa uu cadyahay wuxuu leeyahay duulaan ajnabi ayaa lagu soo qaaday gobolka california wuuna xurayn doonaa sida uu hadalka u dhigay isagoona sheegay in haddii uu ahaan lahaa ninka mas-uulka ka ah ilaalinta xuduudaha uu waa horeba xabsiga dhigi lahaa gudoomiyaha gobolka california ee dalka maraykanka marka si guud cabdisamed xaaladaas ayaa ka taagan dalka maraykanka banaanbaxyaduna way xoogan yihiin runtii dadka ka qaybgelayana aad ay u fara badan yihiin dadka amerikaanka ayaa la arkayay iyagoo wejiyada soo duubtay gacmahana ku sita qalabyo kala duwan oo diyaar u ah inay la dagaalamaan oo iska dhiciyaan ciidanka maraykanka booliiska iyo milatariga isugu jira ee hadda ku sugan magaalooyinka dalka maraykanka waxay dad badani tilmaamayaan inay muuqanayso astaamaha burburka maraykanka iyo inuu yahay nidaam awood military iyo muquunin la isugu hayo dadka ee halkaasi ku noolna aanay ahayn dad isjecel oo leh qiyam si wadajira ay u ilaashadaan marka haddii xaaladdu ay sidan ee kusii socto waxaa suuragal ah in trump oo ah qof mutahawir ah islamarkaana aan go-aanadiisa ka fiirsan uu isaguna qaado tallaabooyin arrinka uga sii daraya halka dadka amerikaanka ahna ay yihiin kuwo caraysan oo tilmaamaya in ay waajihi doonaan oo iska dhicin doonaan waxaa raalli iyagoo ka ahayn aanay ka dhaqan geli doonin gobolkooda gudoomiyaha california oo mar warbaahinta la hadlay wuxuu ugu baaqay gobolada kale ee dalka maraykanka inay ku quus qaataan waxa ka socda gobolka california isagoo tilmaamay in trump haddii uu kasoo dhammaado qadiyadda gobolka california ay dhici doonto in gobollo kalena uu azamaad iyo dhibaatooyin ka holciyo sidaas darteedna ay habboon tahay in si wada jir ah looga hor yimaado sida uu hadalka u dhigay marka maraykanka dhibaatooyinkii ay ku hayeen caalamka islaamka ayaa hadda waxa muuqanaysa inay gudahooda ka bilowdeen haddii marka culayska haysta maraykanka uu sii kordho waxay ka dhigan tahay inuu maraykanku mustaqbaliyan ee kasoo gacmo laaban doono caalamka islaamka sidaba uu hadda bilaabay oo maraykanku ma lahan qabkii iyo awooddii militari ee hore oo labaatankii sane ee u dambeysay dagaaladii uu ka galay caalamka islaamka gaar ahaan wadamada afghanistan iyo ciraaq ayaa lagu dhiig bixiyey xaaladda hadda uu ku sugan yahayna waxay dad badan tilmaamayaan inay tahay qof ramaqii iyo rafashadii ugu dambeeyey wada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaystayaal weli dhegaysanaysaan dowladda federaalk ayaa waxa ay soo kordhisay canshuuro hor leh oo laga qaadayo dadka shaqaysta ee mushaarka bilaha ah qaata sida lagu xusay sharciga cusub ee canshuuraha dakhliga ee ka soo baxayay dowladda federaalk ayaa waxaa lagu caddeeyey in laga qaadi doono canshuur hor leh dadka shaqaysta ee hela mushaarka bilaha ah waxaa la sheegay in dadka qaadanaya boqol iyo kow doolar ilaa shan boqol oo doolar laga jari doono ilaa boqolkiiba lix sharciga cusub ee dowladda federaalka ay soo saartay islamarkaana ay ku doonaysay in canshuuro hor leh ay ku qaado waxaa kaloo ku jira in boqolkiiba labiyo toban laga jari doono dadka qaata mushaarka bilaha ah ee u dhexeeya shan boqol iyo kow doolar ilaa kun iyo shan boqol halka dadka qaata mushaarka badan kun iyo shan boqolna laga qaadi doono boqolkiiba siddeed iyo toban taasi oo xisaab aad iyo aad u badan dadka muqdisho oo maantay aad u hadalhayay canshuurahan ayaa aad uga dhiidhinayey waxayna ku dabafaylaysaa canshuuro magacyo kala duwan wata oo dadka muqdisho ay ku soo rogtay dowladda federaalka kuwaasi oo ay ugula yaab ka badnayd in xitaa meydadkii ay canshuureen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag warbixin cusub ayaa waxa ay daaha ka rogtay in diinta islaamka ay noqotay diinta ugu badan ee lagu biirayo halka diinta nasaaradan ay noqotay tan ugu badan ee laga baxo warbixintaasi waxaa inoo soo jeedinayaa wariyaheena cabdalla mukhtaar daraasad cusub oo reer galbeed ah ayaa sheegtay in muslimiinta ay kaalinta koowaad ka galeen korarka tirada dadka adduunka hay-adda cilmi baarista ee maraykanka laga leeyahay ee bow research center ayaa sheegtay in muslimiintu yihiin bulshodiimeedka ugu kabaca badan dunida iyagoo intii u dhexaysay sannadihii labada kun iyo tobankii ilaa labada kun iyo labaatankii kordhay cadad gaaraya ilaa saddex boqol afartan iyo toddoba milyan oo qof taasoo muujinaysa xawaaraha sare ay dadka muslimiinta ah kaga horeeyaan diimaha kale ee caalamka marka la eego kobaca bulshada hay-addan ayaa soo saartay warbixin ballaaran oo lagu falanqeeyey xog laga ururiyey in ka badan laba kun iyo toddoba boqol oo ilood oo ay ku jiraan tirakoobyo rasmi ah diiwaano dowladeed sahanno iyo cilmi baarisyo la sameeyey muddo ka badan toban sano iyada oo la tixgelinayo jawaabo ka kala yimid dadka kala socday in ka badan laba boqol oo waddan kuwaas oo wax laga weydiiyey su-aalo la xiriira diintooda warbixinta ayaa daaha ka rogtay in tirada muslimiinta adduunka ee ku kordhay ku dhowaad saddex boqol afartan iyo toddoba milyan oo qof muddo ku siman toban sano taasoo ka dhigaysa kobaca muslimiinta midka ugu dheereeya marka la barbar dhigo bulshadiimeedyada kale ee caalamka iyadoo sababta ugu weyn lagu sheegay inay tahay korarka dabiiciga ah ee ka dhex jira bulshada islaamka oo ay horseed u tahay dhalmada badan warbixintu waxay caddaysay in tan iyo sanadkii labada kun iyo tobankii ilaa labada kun iyo labaatankii ay saamiga muslimiinta ee bulshada caalam ka kordhay iyada oo horay u ahayd boqolkiiba labaatan iyo saddex dhibic sagaal taasoo gaartay boqolkiiba shan iyo labaatan dhibic lix taqriirkan ayaa xusay in muslimiinta caalamku ay intooda badan ku nool yihiin gobolada aasiya basifiga bariga dhexe iyo waqooyiga ameerika iyadoo sidoo kale la diiwaan geliyey koror aad u weyn oo ku yimid tiradooda waxaana muslimiinta ku nool waqooyiga ameerika ay kordheen boqolkiiba konton iyo laba dhibic saddex halka kuwa ku sugan afrika ee ka hooseeya saxaraha ay sare u kaceen boqolkiiba soddon iyo saddex dhibic sideed iyadoo dadka muslimiinta ah ee ku sugan mandiqada loo yaqaano bariga dhexe iyo waqooyiga afrika ay kordheen boqolkiiba labaatan iyo saddex dhibic sagaal sidoo kale warbixinta ayaa lagu xusay in dadka aan diinta raacsanayn ay tiradooda dhan tahay boqolkiiba labaatan iyo afar dhibic labo taasoo ka dhigaysa kooxda saddexaad ee ugu badan marka laga reebo muslimiinta iyo kiristaanka dhinaca kale warbixintu waxa ay tilmaantay in tirada dadka buudiyiinta ah ay sanadkii labada kun iyo labaatanka ka hooseysay tii sanadkii labada kun iyo tobankii iyadoo ay hoos u dhacday sagaal iyo toban milyan oo qof muddadaas warbixin ay soo saartay xarunta cilmi baarista ee ameerikaanka ah sanadkii labada kun toddoba iyo tobanka ayaa lagu sheegay in diinta islaamku ay tahay diinta ugu kobaca badan caalamka islamarkaana sanadka labada kun shan iyo toddobaatanka ay noqon karto diinta ugu dadka badan caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiiyadda ayaa aad weli maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha islaamiga ah ee alfurqaan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa waxay xalisay khilaaf uu dhiig ku daatay oo ka dhexeeyey beelaha biimaal iyo sidoo kale shiikhaal munaasabad ka dhacday magaalada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose oo ay ka horeysay dowro diiniya ah ayaa waxaa lagu xaliyey khilaaf u dhexeeyey labada beelood ee biimaal iyo sidoo kale shiikhaal kaasi oo dhaliyey gacan ka hadal uu dhiig ku daatay labada beelood ayaa iska dilay min hal ruux kadib shaqaaqo ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana markii dambe wadahadal dheer kadib ay ka heshiiyeen arrinkaas bayaan wada jir ah oo ay ku midaysan yihiin labada beelood ayaa kulanka laga soo saaray ujeeddo caddeen heshiis laba beelood oo walaalo ah waxaa shir barbar socotay dowro sharci ah muddo toban maalmood u socotay beelaha walaalaha ah biyomaal iyo sheekhaal shirkaas waxaa daadihinayay walaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo shan xubnood oo ka mid ah dhaqanka gobolka jubbada hoose labadaas beelood oo walaalaha ah xuquuq kala duwan ayay isku sheegteen beesha biyamaal waxay ku sheegatay walaalahooda reer sheekhaaleed hal qof oo dhimasho ah iyo laba qof oo dhaawac ah iyo burbur hantiyeed beesha sheekhaal waxay ku sheegatay walaalahood reer biyamaal hal qof oo dhimasho ah wadahadal iyo niqaash dheer kadib waxay isku waafaqeen qodobadan soo socda kow dhimashadii labada dhinac ahayd waxay isku waafaqeen diyo laba boqol oo neef oo geel ah labo waxay isku cafiyeen boqolkiiba labaatan neef waxay ku qiimaysteen calaa neef afar boqol oo doolar beesha sheekhaal waxaa laga rabaa siddeetan neef oo geel ah oo lagu dhuftay afar boqol oo doolar oo la mid ah soddon iyo laba kun oo doolar beesha biyamaal waxaa laga rabaa siddeetan neef oo geel ah oo lagu dhuftay afar boqol oo doolar oo la mid ah soddon iyo laba kun oo doolar saddex muddada ay isku waafaqeen waa shan bilood oo ay ka bilaamayso bisha koowaad kun afar boqol afartan iyo toddoba hijro kuna eg kow bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo toddoba hijro wixii dhaawac ahaa iyo wixii burbur hantiyeed ahaa waxay isku waafaqeen in loo saaro guddi ka kooban laba-iyo toban ruux oo ka kala soo jeeda labada beelood guddigaas oo islaaxin doono wixii deegaankaas ka jiro wixii ku cuslaadana ay ku soo celin doonaan maxkamadda shareecada islaamka fiiro gaar ah labada beelood oo walaalaha ah waxay ku heshiiyeen in aan la kala lahayn dhirta iyo daaqa dabka iyo biyaha iyo in la ilaaliyo xaalufinta deegaanka haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas kadib suldaanka beesha biyamaal suldaan axmed nuur mataanow ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda wuxuuna tilmaamay inuu ku faraxsan yahay sharciga alle ee lagu kala baxay isagoona ballan qaadeen dhankooda ay ka soo dhalaali doonaan waxyaabihii ay saxiixeen bismillahi alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi waaalihi wasaxbihi wasalam amaa bacd awalan ilaahay a mahad iska leh na soo waafajiyey kulankan khayrka badan oo lagu sulxayey laba beelood oo beelaha muslimiinta oo wadadega beelahaasoo kale ah beeshaan suldaanku ahay beesha biimaal iyo beesha reer sheekhaaleed oo walaalaheenno oo aan deegaanku wada degannahay jubbada hoose awalan waxaan leeyahay ilaahay ayaa mahad iska leh na garansiiyey na waafajiyey in laysku dhaqo shareecada islaamka noona doortay annaga isma dooranina inaan ahaano salaadiinta kudhaqa ka mid noqono salaadiinta ku dhaqanka shareecada islaamka annagana inshaa allahu masaalixdii ay noo keeneen si buuxda oo kalsooni ku dheehan tahay waafaqsanna shareecada islaamka ayaan u qaadannay inshaa allahu wixii aan qaadnana way muuqan doonaan sida shale dhibaatadii iyo dhibkii loo arkay ayaa nabaddana insha allah labada beelood dhexdooda aad ugu arki doontaan insha allah wakhtiga ayaa wax walba xusi doono insha allah waxaan warkeyga kusoo gabagabeynayaa oo labada beelood aan ugu dardaarmayaa wixii aan halkan ka qaadanay ma aheenin wax aan nidaamka islaamka waafaqsaneen annagana waxaan wacad iyo ballan ku qaadnay oaan beeco kula galnay walaayadeenna iyo salaadiinteennaba in heshiiskaas uu idil yahay dhamaystiran yahay waxna ka soo laaban doonin in sha allah ballanteena waa saas in sha allah quulu allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar
suldaan shucayb sheikh yuunis oo isaguna ah suldaanka beesha shiikhaal ayaa tilmaamay inay diyaar u yihiin hirgelinta wixii lagu balamay isagoona u mahadceliyey wilaayadii islaamiga ah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير أن أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربحنت أنا لا أبل أبليسان وحكى صبحين وأصلارنا وخير إي وناك وأصلحوا ذات بينكم وإلهي آيديسة wixii gudaheena halla usnaan noo hagaajiseen ilaahay subxaana wa tacala idinkan ha idin hagaajiyo dilkii asaga ahaa laba qof ayaa naga dhimatay nin magaciisa waa cabdulaahi jeelle maxamed kow asagay gacanta gaartay ninka labaadna wuxuu ahaa cabdi cali dhicis ilaahay raxmaanka ha u naxariista kullu nafsin daa'iqatulmowd wa wanabluwukum bishari waalkhayr waa qadartii ilaahay subxaana wa tacaala ilahan ku naqaanaa waana ka heshiinay alxamdulilah maca daalika waa ka heshiinay waxaanu ka heshiinay laba boqol oo neef oo geella labada meelood mid labaatan neefaan isu cafinnay mid siddeetan neefaa soo xaasishay iyadoo laga dalbay weli awliyaa u demka loo fiirinaya shareecada raxmaanka waxaan wax ka dalbayn waxay ahayn awliyaa u demka siddeetankii neefaa soo hartay oo mid siddeetankii neefna min afar boqol oo doolar lacgaa lagu qiimeeyey waanu isku waafaqnay muddada aan qabsanina waa shan bilood alxamdulilah waxaan ku helana waa shareecada raxmaanka waxaan u ducaynaynaa wiilasha dafaacaya u jilbi xiran shareecada raxmaanka ximaayat diin xuraasu alcaqiida waxaan leenahay amtaashooda allah noo badiyo insha allahu tacaala waa heshiinay guddiyaan u saarnay wax alaal wixii talfay oo tagay hanti burburtay ama dhaawac wax gaaray xaqiijintooda guddiyaan u saarnay alxamdulilah guddiga asagaan uu noo shaqaynayaa waa isku dhaf waa labay toban qof deegaanka ay ka shaqaynayan waa la yaqaano wixii dhacdada ka dhacday waa hoosungu iyo baqdaad inta u dhexaysa deegaankaas ay wax ka dhaceen meesha dowladda noogu qabtay aan fadhinana waa gobolka gaar ahaan degmada jamaame alxamdulilah ilahan u mahad celinaynaa wanaaggaas iyo kheyrkaan gaarnay ummadda naga dambaysa annaga waa fadhinaa goobjoogaan nahay ayagana waxaan gaarsiinaynaa wanaaggii iyo kheyrkii aan qaadanay ilaahay idimkiisa walaayadeena islaamkuna waxay noogu ducaynaysaa arrinka asaga ah insha allahu tacaala xuquuqdana waa la heli doonaa ilaahay idimkiisa maamulkan islaamka asagaa u taagan habeen iyo maalin hirgelinta shareecada raxmaanka iyo ummaddaas in dhiiggeeda hudur uusan noqonin annagana waa ku kalsoonnahay shareecada raxmaankaan nagula maamulaa alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu gabagabadii sheikh axmed abu yuunis waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa kulanka soo xiray wuxuuna ku dhiirigeliyey beelaha walaalaha ah inay ka soo dhalaalaan waxyaabihii lagu balamay بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول الله تبارك وتعالى قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى بمهد اسكله ee nagu kulmiyey makaankan oo kheyrka badan leh een aan ku dabaqayno aayaddii allah subxaanahu wa tacaala oo ahayday laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما إن إخوانا في الله ما أنت هل كان وها لغو شيغي وها ورأه نور من مجران warkay markan waxa ayidaya wax intaan lagu sheegay baa sii ta'kiidinaya waxaan leeyahay markan guud ahaan labada biilood walaalaha beeshii biimaal iyo beeshii reer sheekhaleed waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran wixii aad ku ballanteen qoraal iyo dukumentin aad ka samayseen waxay u baahan yihiin dhaqangelin baa u baahan yihiin qoraalka markii la qoraayo ma afka laga sheegayo way fudud yihiin laakiin dhaqangelin baa u baahan yihiin waxaa laydinka doonay markaan dhaqangelino ilaahay aayaddii subxaana wa tacaala owfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula waxaan ku ballanay allah baana weydiinaya in bani aadamna muraaqabeeyo iyo in allahna muraaqabeeyo waxaa sii daran madda allah subxaana wa tacala waa sii daran in marka aan ka dhabayno halkaa markii aan ka dhaqaaqno oo aan bilaawno shaqadii iyo hooshii iyo qaabkii aan ku dadaalno labada suldaan oo hadda beesh odayaasha oo waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran shaqadii in aad dardargelisaan daga isku wacdaan intee wax noo joogaan haalka intee mara sidaa aan yeelno shaqada aad ku wadaan gaar ahaan waxaan leeyahay raggii oo la dhisay oo guddiga ahaa walaalayaalo waa laidin magacaab waxa oo tolka idin magacaabeen waa kalsoono oo idinku kalsoon yihiin waa macrifo iyo garasho ba'id aad garanaysaan waxaa marka idin leeyahay xilka iyo shaqada laidiin diray guta walaayada islaamiyana garabbaa idinkugu tahay waa idin kaalmaynaysaa waa idin tawjiihinaysaa tale iyo tusaalebaa idin siinaysaa laakiin idinkana waxaa laidinka rabaa in aad fadhiisinin oo aan labalaabno dhammaanteen aan gacmaha isqobsano ilaahay subxaana wa tacaalana ha noo fududeeyo wasala allahuma wasalam calaa nabiyina moxamed kaasi wuxuu ahaa sheekh axmed abu yunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal ku sii siqaynaa markaa waxaad ku soo dhowaataan xubinta ah faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم xalaqadeena caawa waxaan ku qaadanaynaa saliidda qumbaha ee saliidda qumbaha sagaashan boqolkiiba waxay ka samaysan tahay dufanka asidka leh ee loo yaqaano fatty acids kaas oo waxtar weyn u leh jirka bani aadamka dufanka kale markii uu qofka cuno waa in jirka uu kala soocaa balse dufanka saliidda qumbaha marka uu qofka cuno ama jirka uu galo waxaa si toos ah loo geeyaa beerka si tamar ahaan loogu isticmaalo islamarkiiba cilmi baarsho lagu sameeyey saliidan qumbaha ayaa lagu ogaaday in saliidda qumbaha ay jirka ka caawiso inuu iska difaaco viruska iyo bakteriyada jirka soo weerara saliidan waa saliid aad u qiimo badan oo ay tahay inay guri walba ay taallo maqaarka ayaa la marsadaa ee mararka qaarna cuntada ayaad ku darsan kartaa saliidda qumbaha waxa ay xamili kartaa dab aad u kulul ayay u baahan tahay xagga saliidaha kale marka loo fiiriyo waxaa muhiim ah inay saliidda aad isticmaalaysid ay ahaato mid dabiici ah ama organig ah oo saafi ah faytamiinada iyo macdinta ku jira saliidan qumbaha waxaa ka mid ah vitamin e vitamin k xagga macdinta waxaa ku jira macdinta yaryar ee loo yaqaano tris minerals waxaa ka mid ah iron ayaa ka mid ah faa'iidooyinka saliidda qumbaha aad bay u tiro badan yihiin halkan ayaan kusoo koobi doonaa ee waxaa ugu horeeya faa'iidooyinka saliidda qumbaha kow marka dufankan tamar ahaan loo isticmaala wuxuu daawo u yahay cudurka qalalka oo ah mid ku dhaca qayb ka mid ah maskaxda oo kontaroosho dhaqdhaqaaqa murqaha labo qaybo ka mid ah dunida waxay u tahay cunto asaasi ah qarniyo badan ayayna cunaayeen waxaa jirta marka qowmiyad loo yaqaano toclins oo degta qaybo ka mid ah dalka new zealand asia cilmi baaris marka lagu sameeyey qowmiyaddaas waxaa la ogaaday in aananba ku dhicinba xanuunka wadnaqabadka ama loo yaqaano hat attack kaas oo ka yimaada xididada wadnaha oo xirma cudurkan sababtuna marka waxay tahay in cuntada ay cunaan boqolkiiba lixdan ay tahay geedkan qumbaha ama cabitaankiisa ama saliiddiisa ama mirihiisa isticmaalaan marka waxaaba laga waayeyba cudurkaas quumiyadaas marka runtii isticmaalka geedkan qumbaha mirihiisa ama saliiddiisa aad iyo aad buu qiimo badan ugu leeyay dadka weliba qulqulka dhiigga ama cudurada wadnaha iyo xididada ku dhaca laga haayo saddex cayilka ayuu daawo u yahay ee qumbaha waxa uu ka mid yahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dunida maanta haysta cayilka ee saliidan qumbaha waxay ka mid tahay waxyaabaha yareeya cayilka waxaa jirta marka daraasado la sameeyey oo haddii qofka uu qaato shan iyo toban ilaa iyo soddon garaam oo qumbo ah waxay u dhigantaa saddex qaado ilaa iyo lix qaado oo qumbo ah maalintii inay gubayso boqol iyo labaatan kolori oo jirka ka mid ah bimacnaa macaan badan ama baruur badan jirka ku keydsan inay gubayso lixdaa qaado ama saddexdaa qaado haddaba marka haddii aad rabtid inaad cayilka iska ridid ku dadaal isticmaalka saliidan qumba insha allahu tacaala adigoo ka fogaanaya daawooyinka halista badan ee la sheego inay cayilka lagu yareeyo afar saliidda qumbaha waxaa ku jira ashito loo yaqaano lyric acid taasoo awood u leh inay disho noocyada kala duwan ee jermiska sida fangaska bakteriyada iyo fangalka shan saliidda qumbaha waxay yaraysaa khatarta cudurka kolestroolka ama dufanka dhiigga lix saliidda qumbaha waxay timaha ka ilaalisaa waxyeelada waxayna qoysaa maqaarka korka iyo timaha ayaa la marsadaa waxayna hagaajisaa muuqaalka cilmi baaris la sameeyey ayaa lagu arkay in saliiddan qumbaha ay u fiican tahay dadka maqaarkooda uu qalalan yahay toddobo waxaa ku jira saliiddan fati acids wax loo yaqaano qumbaha waxa uu wanaajiyaa markaa shaqada maskaxda waxa uuna yareeyaa khatarta cudurka dhimirbeelidda ee loo yaqaano alzahaymer ama asaasaqa xusuusbeelka sideed saliidda qumbaha waxay yaraysaa khatarta qalalka iyo cudurrada ku dhaca maskaxda sida warwareerka miirbeelka qalalka iyo waxyaalaha la midka ah sagaal tijaabooyin lagu sameeyey carruur qabtay cudurkan qalalka oo cunto looga dhigay qumbaha ayaa lagu arkay inuu qumbaha uu caawin karo inuu yareeyo qalalka iyo dhammaan cudurrada ku dhaca maskaxda haddaba saliiddan qumbaha isticmaalkeedu cuntadana waa lagu karsadaa korkana waa la marsadaa qaab isticmaalkeeda wax dhibaato ah ama cillad ah ay dadka u keenaysana ma lahan waa la isticmaali karaa xaddi badan maalintii laba ilaa iyo saddex jeer wax dhibaato ahna ma lahan aad iyo aad ayaa umahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشكور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وهجاج xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyo wasiirka gaashaandhigga wuxuuna ku eedeeyey siyaasad xumo iyo munaafiqnimo waa kan xildhibaan jesow oo ku sifeynaya xasan sheekh maxamuud iyo wasiirkiisa fiqi siyaasad xumo fiqi oo mucaaradka ku eedeeyey inay u dacwoodeen waxa loogu yeero beesha caalamka ayaa waxa uu daahir sheegay inuu hadalkaasi kaga caraysiin karo shisheeyaha ay ku tiirsan yihiin wuxuu intaas ku daray in ay kala garan la' yihiin shaqada fiqi oo uu ku sifeeyey qowsaar ay shaqo u dhiibteen kana yeeli doonin inuu ku cayaaro waxa ay u dhiibteen sida uu hadalka u dhigay waa kan jesow waxaa ka muuqata casuumaaddii madaxweynaha oo fidiyey ayaa waxaa u muuqata mid laisku qayaanayo daacad laga aheen muxuu ahaa siyaad xumo kale oo madaxweynaha ay ka muuqato waxaasoo dhan markii la arkay ayaa waxaa ku habboonaatay in la soo saaro horta marka ugu horeyso waqti wuxuu ku socdaa madaxweynaha maanta jira isaga ayaa maaldheydkiisa oo habeenba isguraya madaxweynaha kow iyo toban bilood ayaa u dhiman kow iyo toban biloodna waa markii xilligii oo kambeynka la galayo waxaa fiican marka talada inuu miiska soo saaro la wada tashto waxyaabaha tabashadoo lakala qabo lagu kala garbaxo la garnoqsado kadib sidaas haddii u diido dee waxaan filayaa meesha lasla aadayo waa la ogyahay waa un muxuu ahay qalalaaso dalkan oo madaxweynaha mas-uulka yahay inuu galo madaxweynuhu aragtidiisa iyo iyo asagaan midaysneen ma aqaano ma dadka la taliyaashiisaa qaldaaya ma aqaano de madaxweynuhu an waa lasoo shaqeeyey waan aqaan xasan sheekhi aan aqaanay maaha xasankan waxay ku kala duwan yihiin xasan tala fiican qaadanaayo muxuu ahay ka faa'iidaysanayo maandhaydka oo haysto kan kama faa'iidaysanayo maandhaydka oo haysta xataa kama faa'iidaysanayo wuxuu aruursaday oo golaa wasiir ku aruursaday in allaale intii muxuu ahay ummadda soomaaliyeed ay ka argagaxaysay ayuu aruursaday kuyaa qaldaayo hoos ugu jiro marka madaxweynuhu daacadka ma aha muxuu ahay waxa uu sheegayay daacadka ma aha waxaana habboon inuu daacad ka noqdo sababtoo asay u roontay asagay u roontahay madaxweynahay u roontahay in daacad uu ka noqdo oo kalibkeen waayo waktigaa ku socdo timaa ku socdo kow iyo toban bilood waa waktiga waa yaqaanaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuu yaqaanaa xilliga kambeynka xilligii kambeynka lagu jiraa waa la kambeyn gareeyohoya horta walaalkay faqi maxaafadna kuma roono mucaaradna kuma roono wax walba afkiisoo cadaawad ku samaysanaya waxaan ula jeedaa faqi intii asmucaaradka ahayne geelu wuxuu ku qori jiray sagaashan iyo kowdii oo dowlad dhisan ayuu lahay sagaashan iyo kowdia loo noqona oo waa ognahoo wadooyinku taagnaa sidiisaba afkiisa ayuu cadaawadda ku kasbadaa ma aha nin maxaafadkana ku roon mucaaradkana ku roon ciddii isla jara oos maxaafad u yahayna ceeba usoo hoynaya iyo iyo dhibaato iyo naceeb ciddii iska soo horjeedana dee waxba kama qaado oo afxumadiisa un ahaa laleeyahay marka waa arkay waa arkay waa arkay maanta in uu warqad soo saaray oo isleeyahay muxuu ahay waxay u kala hadayaan ay ay u dacwoonayaan beesha caalamka beesha caalamka dalkan ninka sidaa dhahayo beesha caalamka qarashka iyo kaalmada ay siiso ciidanka iyo wax walba ku wadaa marka inuu almiin hoos u yiraahdaa yaheeda inuu qoraal uu ku yiraahdo dadkiina caawinaya uu ka carageliyo ma oo macnaheeda waxaa waye faragelinay dalka ku hayaan waxaa kale oo yaab leh oo cajiib ah oo aan aan muxuu ahay ilaa iyo hadda maskaxdayda kasoo degaynin siday horta marka hore usula shaqayn karaan ninkii shalay caynayay ee lahay odawaa xil lama qaadi karo waxna ma yeeli karo garaadahana qaladaa loo siiyo ou lahay iyo asagaa shaqo lasiigu daray marka dowladdan waxeeda dhanba falaad waa kaasi wuxuu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka daahir amiin jeso
لدين عظيم هو السامي فخور فخور
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuwaxa waraysyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
لدين عظيم هو السامي